Ciidanka Booliiska Gobolka Banaadir oo ka duulaya la dagaalanka maandooriyaha noocyadiisa kala duwan ayaa howlgallo qorsheysan ka sameeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kaas oo lagu soo qabtay maandooriyo kala duwan sida xashiishka, khamriga iyo kuwa kale. Maandooriyaha ayaa laga soo qabtay guryo aan la deganayn oo ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka sida uu sheegay afhayeenka booliiska Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta isagoona uga digay dadka ka ganacsanaya maandooriyaha in ay markaasi sii wadaan falalkan lidiga ku ah bulshada caafimaadkeeda.
ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir especially saldhigga Cabdicasiis oo ah degmo caan ku ah dalxiiska iyo bulsho badan ee ku soo hirata degmadaasi in laga soo qabtay cadad intaa la eg oo maandooriya maandooriyaha maanta halkan yaala qiimo ahaan markaan hadda cilmi baaris samaynay aan qiimaynay fiirinay qiimo ahaan waa cadad ku dhow labaatan kun oo dollar iyo ka badan waxaan leeyahay muwaadinka soomaaliyeed ee ganacsatada ah ee dhaqaalaha intaas la eg haya ee gashan kara dukaan iyo sokor iyo waxay cunaan bulshada ku gadan kara mise wax tayo u leh caafimaad u leh bulshada keeni kara in kaniini iyo waxyaabo maskaxda qofka doorinaya uu intaa ku soo iibiyo waa musiibo halkeeda la eg waxaan leenahay ilaahayna raalli kaama noqonaya ummadda Soomaaliyeed Soomaaliyeedna aakhirii adduun way ku haysan doontaa shakhsi kastoo hanti leh ee rabaa inuu dhalinteenna aafeeyo ilmihiisana u dirsaday dalalka dibadahooda waxaan leeyahay ciidanka guud ahaan booliiska Soomaaliyeed iyo bulshada Cabdicasiis waa u mahad celinayaa howsha qiimaha leh ay soo qabteen maandooriyahan waxaa laga soo qabtay guri muwaadin Soomaaliyeed leeyahay waxaan leeyahay dadka guryaha leh ee guriga laga kiraysto ee haddana aan ogeyn xaaladda guriga ka socoto guryihii waxay keeneen nimanka maandooriyaha gada gurigaa la kiraynaa shakhsi ma joogo maandooriyahaas bisaa loo furaa laga soo bixiyaa lana geliyaa guri walbo aan la degganayn ee haddana la kiraysanaynin guriga haddii aan la degganayn waa in bil laba bilood waa la dayac tiri karaa waa la hagaaji karaa laakiin guri iska xihan oo aan cidna degnayn wixii laga dhex socdana aan loogaan karin mas-uuliyaddaas waxaa qaadi doona shakhsiga guriga iska leh